horta ujeeddada jabaadahan isu tegey waxaa weeye inay abuuraan nidaam cusub oo caadil oo dimuqraadi ah oo suurto gelin kara in la xaqiijiyo yacni xaqa aya ka tashiga inuu noqdo mid dhaba ah oo aan ahayn mid warqad ku qoran runtii jabadahan maanta halka ku midooday waa shan jabhadood oo waaweyn waxay ka bilowdaan xadka suudaan oo benishangul ay degan tahay oo etoobiya soo dhex mara ilaa xadka sooma ummadda soomaaliya ay degan tahay soomaaliya qarka ku haya waa shacabka waa shacabka boqol kiiba lixdan iyo shan shucuubta etoobiya waa degan way way dhan yihiin ilaa waxaa lagu qiyaasaa shucuubta etoobiya ilaa ilaa ilaa siddeetan iyo shan milyan baa lagu qiyaasaa waxaa la odhan karaa ilaa lixdan milyan wax ku dhow oo oo shucuuba ayaa shantan urur bahoobay ay matalayaan marka waa xoog weyn oo badan leh oo markay isu tagaan hadday si dhaba hawsha u hawlgalaan siyaasadda etoobiya wax weyn ka bedeli doona runtii oo laga yaabo inay ku dabaalaan nidaam cusub oo dimuqraadi ah oo xaqa ay ka tashiga dadka u ogolaada waxay kaga duwan yihiin ururadan ururo kalaa jira oo isla etoobiya midnimadeeda ku dagaalama ururadan waxay wada aaminsan yihiin shacab walba inuu xaq u leeyahay inuu aayihiisa ka tashado xataa hadduu rabo inuu xoroobo waan gartay laakiin mudane cabdiraxmaan mahdi su-aasha taalla sidoo kale waxay tahay in shantii jabhadooda hadda aad midoobay isbahaysiga samaystay oona laf ku jirto saynu taariikhda ognahay jabhadu inta badan way kala jabaan tusaale ahaan haddaan ku siiyo t b d m oo weliba jabhad aada u xooganayd haynoo saldhigna ku lahayd eliteria dib bay usoo noqoto dowladda ethoobiya ku biirtay tafaarurqa maydaan ka cabsanayn inuu ku dhaco sababaha keenaya jabadahaas inay kala jabaan annaga lafteedu qoliyahaas muddo badan baan wada hadlaynay oo intayn waxaa ku dhawaaqin waa wadahadal baa noo socday waxa la isku diidan yahay waa aragtida la aaminsan yahay wey shucuubuna waxay aaminsan yihiin midnimada etoobiya shucuubna waxay aaminsan yihiin xaqa iyo katashiga t p d m waagi hore waxay waa isku ra'yi baan ahayn waxay aaminsaneed xaqa iyo katashiga waxaa weeyaan laakiin si yaroo fudud bay waxay ku wada galeen aragtiya yani etoobiya in lawada la wada galo oo lagu soo celiyo qolyahan layidhaha jimbot seven iyo axsaabtan kaleeto aaminsan midnimada etoobiya marka tafaraaruqu waxaa ku riday waxaa weye laba jabhada aan isku vision ahayn baa layaa damcay inay isqabsadaan wayna socon weyda vi annagu waxaan nahay isku wada vision baan nahay dad lawada gumaystaan ah lawada cadaadiyo isku vision isku dana dhaqan badan le culture dhalasho badan ka dhexayso degaan ka dhexeeyo continuity baan leenahay waan ka duwannahay kuwaas wan gartay laakiin su-aasha kale aan markaasi meesha taalla waxay tahay isbahaysigan lagu dhawaaqee la yidhaahdo b a f d maxay tahay danta ugu jirta jabhadda onelf waxaa danta ugu jirta jabhadda onelf waxaa weeyaan muddo badan bay shacabka soomaaliya la dagaalamayeen xaqooda ay kala kula dagaalamayen dowladda etoobiya shucuub badan oo nala mid a jirto isla sidaas oo kale marka nidaamka etoobiya ka jira weligiiba ilaa xayla salaasa wuxuu ku dhisnaa qaybi oo xuqun shucuubtaas wada dulman oo qolo walba meesheeda dhibaatada ku haysato markay isku xirmaan oo isfahmaan waxaa weeye meesha adiga keliga culayskii awoodda kugu dhaclayd waa lagula qaybsanaya marka waxaa weye waxaan ballaaranaysaa xadda dagaalka oo yani spare of muxuu ahaa strugglekii waa ballaadhay marka shacabka benishangul oo xadka suudaan la ilaa halkaas markaan dagaalka fidino shacabkeena culayska kale isku dhacay waa uu ka yaraanaya midda labaadna xoog iyo saaxiib baa kusoo kordhaya waad aragtay dawladda maraykanka awoodaad aragtay adduunka ugu xoog badan ayaa haiti oo toddoba iyo toban ciidan ku darsatay waaga ciraaq weeraraysa ku darsatay collusion samaysanaysa marka collusionku waa qayb ka mid ah tabaha dagaalka iyo istaraatijiyada guulaha lagu gaaray ka mid tahay waxaa jira wadahadallo u dhexeeyey jabhadda onelf iyo dowladda ethoobiya wadahadalladaas xaggay ku dambeeyeen guud ahaan wadahadalladu iyo isbahaysiga iyo dagaaladu kulli waxay kamid yahay istaraatiijiyada guud aan xaqeena ku raadinayno waxaa weeyaan dowladda etoobiya intaa way nala hadlaysaa iyaduna waxaa weye afar labaatan ka saa dad bay tegaysa saxaaluf ay abuuranaysaa marka waa laba waa laba farsamo oo siyaasadda ka mida weeye wadahadalladaas waxaa weya ma dhamaan way socdaan weli sidiiba shatil diblomaasi badan baa jira dowladda kenyana weli sidii bay ugu hawlan tahay laakiin waa waa qayb siyaasadeed oo kamid a halganka shacabkeena uu ku jira annagu si nabadana wax waan ku raadinaynaa si halganana waan ku raadinaynaa marka qaybo kamid a marka wan gartay socdaa gacanna wadahadalku ku soconaya jimadahan kale kulli wadahadal baa u wada socda haddii waana isku wada raalli baan ku wada nahay maaragtay waxay kamid tahay istaraatiijiyada guud ummaduhu ay xaqooda ku helaan wan gartay haddii ay dib u bilaabmaan wadahadallada ee u dhexeeya jabhadda o n l f iyo dowladda ethoobiya hadda wixii ka dambeeya magac noocee ayaad miiska wadahadallada ku fadhiisan doontaan ma magaciinii o n l f mise magacan cusub ee isbahaysigaad hadda aas-aasteen ee la yidhaahdo b a f d annagu waxaan masilnaa shacabka soomaaliyeed ee etoobiya ay gacanta ku hayso magacaan ku fadhiisanayna wadahadalka waa waa heer heer buu noqonaya lakiin wadahadalii noo socday wuxuu ahaa oo nlf iyo dowladda etoobiya wada fariisanaye kaasaanu ku fariisanaynaa dastuurka cusub ee xeerkaan u samaynay isbahaysiga wuxuu awo yani waxaa kamid a urur walba inuu u madax banaan yahay wixii danta shacabkiisa marka waxaa weya nagama xayirayso maarata kamid ahaanshaha isbahaysiga inaan wada hadal fariisano ama cid kale aan tacaamul la samaynin haddii aad marka tihiin sida dadku qaarkood isweydiinayeen ururo saameyn weyn ku leh adigu oad ka dhawaajiso dee darafka daraf ilaa iyo xuduudka suudan iyo ilaa iyo xuduudka soomaaliya ethoobiya ay la wadaagto iyo daafaha kale ee ethoobiya haddii aad tihiin ururo markaasi mug ku leh maxaa diiday shirkan iyo isbahaysigan aad qabsateen inaad dalka gudihiisa ku qabsataan intaad boqolaal mayl qaaradda yurub ku qabanaysaan
waxa weeyaan mela zanago markuu adsadoo tegayay london buu shirkiisa ku qabsaday marka waa qayb ka mid a istaraatijiyada jabadaha waddanka mar haddaadan adigu markaa aadan xukumin oo haysan meeshii kugu ammaan badan oo isleeda meeshana kuga faa'iido badan baa lagu qabanaya shirarka marka waxba taado ma keenayso waxa weeyaan wa wa waa meeshii markaa aad isleena meeshana kugu kugu natiija fiican baad ku qabsanaysaa lix bilood kadib meles markuu ku qabsaday london shirki waxa weya adsababu adsabaona wuu fadhiyey lix bilood kadib